alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala اllahu wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wasalam wbacd qaala almualifu abu bakrin alaaduriyu raximah اllah qaala muxamed bn اlxusein raximah اllah jamiicu maa amartu bihi taaliya lilqur'aani muwaafiq lلsunaة وأqaawiil الculamaaء وأna أdkuru minhu ma xadaranii in shaaء allah wuxuu leeyahay dhammaan waxa aan amray qofka qur'aanka akhrinaya waa wax waafaqsan sunnada iyo culammada aqwaashooda waxaan anugu sheegahayaa oo arrinkaas ka sheegahayaa wixii iisoo xaadira in shaaء allah marka caadadiis waxa weeyaan qadaayaad iyo masaa'il inuu sheego oo sardiyo oo sardiyo kadibna uu ka waramo ama uu siyaaqeeyo arrimahaas uu soo sheegay waxyaalaha ay cuskan yihiin oo ah axaadiis marfuuca ama aathaar mowquufa qaala xadaثani اlfiryaabiyu qaala xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana leyt bnu sacdi qال xdثna cqyr بن khاld عن الزhري qاal qاla رasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم إذا تسwk أxadكم ثuma qaama yqرأ طاf bه الmlك haddii uu cadayanayo midkiin ee kadib uu istaago isagoo akrinhaya qur-aankii طaafa bih اlmalk malagii ayaa ku soo wareegahaya yastamicu qur'aan isagoo dhegaysanaya qur-aanka xataa yajcala faahu calaa fiihi ilaa uu afka afka u saaro falaa takhruju aayatu min fiihi ka soo bixi mayso aayado afka qofka qur-aanka akhrinaya ilaa fii filmalaki ilaa waxay ku dhacaysaa malaga afkiisa fiida dambe waa bimacna alfami weya ilaa fii fami lmalak malak oo kale wey waidaa qaama yaqra'u walam yatasawak haddii uu istaago isagoo qur-aankii akhrinhaya oo uusan cadayan taafa bihi lmalak malagii baa ku wareegahaya walam yajcal faahu calaa fiihi afkana afka u saari maayo oo malaa'igtu waxay ku dhibaatootaa waxyaalaha bini aadamka uu ku dhibaatoodo qofka afka afkiisa u rahayana qof afka afka u saari karaa ma jiro qaala xadaanii firyaabi qala xadaثna qtaybaة bn sacيid qala xadaثna sufyaan bn cuyayna can اlxasan bn cubayd اllaahi الnakhaiyi can saciid bn cubaydata can abi cabdالraxmaan الsulamiy ana caliyا radi اllah canhu kana yaxuث calayhi wayaأmuru bih cali wuxuu ahaa radi اllahu canhu inuu dadka ku boorinayo oo uu amrayo yacni cadayga waqaal ina arajula idaa qaama yusallii danaa minhu lmalak yastamicu qur-aan haddii ninku uu istaago isagoo dukanaya waxaa u soo dhowaanhaya malaga isaga isagoo dhegaysanhaya qur-aan famaa yazaalu yadnuu minhu xataa yadaca faahu calaa fiihi ka dhammaamayo markaas malaga inuu usoo dhowaanhayo ninkaa ilaa uu afka afka u saaro famaa yalfidu min aayatin ilaa dakhalat fii jawfihi aayad kuma dhawaaqo marka ninkaas dukanayaa ilaa waxay gelaysaa malagii jawfkiisa kii hore waa marfuuc kanuna waa mowquuf rijaashiisa hiqaad weeye kii horeeto iyo kanba qala xadaثna abu muxamed cabdالlah bn اlcabaas aلطayaalisiyu qala xadaثna isxaaq bnu mansuur alkawsaj isxaaq bnu mansuur waa su-aalaad wuxuu leeyahay uu weydiiyey isxaaq ibn ibraahim alxandali iyo alimaam axmed bnu xambal marka kitaab buu ka alifay su-aalahaas uu weydiiyey ay jawaabaad ka siiyeen qaala qultu liaxmed buu leeyay marka isxaaq bnu mansuur radi allahu canhu alqiraa'atu calaa gayri wuduu bal ka waran qur-aanka la akriyo weese la-aan qal laa ba'sa biha dhibaato ma laha walaakin laa taqra'u fi lmusxafi ilaa mutawadi'an laakiin misxafka qur-aanka ha ka akrinin adigoo gacanta ku qabanaya misxafkii adoon weese qabin misxafka marka in la taabto ama la qaado weese la-aan waa mamnuuc weeyaan qaala isxaaq yacni bna raahuuya kamaa qaala marka caadadiis waxa waaye markuu su-aalaad weydiiyo axmed oo uu ka jawaabo yuu isxaaqna weydiiya marka isxaaq marka haddii uu waafaqo wuxuu leey kama qaala yani kama qaala axmed haddii axyaanan axmed uu khilaafona sida uu u khilaafsan yahi wuu soo gudbiyaa marka hadda marka waa waafaqay wuxuu yihi kama qaala sida uu axmed yidhi buu ku waafaqay isxaaqna sunnatun masnuunatun bay leeyihin waa sunno la jideeyey weyaan oo salafkii ay jideeyeen marka arrinka ay sunno masnuuna ku sheegeen ma aha yacni sunnadii oo muqaabilu waajib ah waa waddo ay salafku jideeyeen qur-aanka inaan laqaaba laqaaba la qaadi karin ama aan la xambaari karinin weese la-aan qaala xadaana abu nasrin moxamed bn kurdiy qaala xadaana abu bakrin almarwasiyu raximah اllah qaal kaana abu cabdillaahi rubamaa qara'a fi lmusxaf abu cabdillaahi yani alimaam axmed weyaan waxaa dhacaysay in uu misxafka akhriyo wa huwa calaa kayri tahaara isagoon weyse qabin falaa yamasuhu markaa ma taabanin walaakin ya'khudu biyadihi cuudan aw shay-an yasfaxu bihi alwaraq laakiin wuxuu gacantiisa ku qabanayay qoray ama shay uu warqadda ku geliyey uu iska ilaalinaya marka misxafka inuu taabto ayb qala xadaana cabdullahi bn cabaas aطayaalisiyu qala xadaana musharaf bnu aban qala xadaana bnu cuyayna can zirin qaal qultu lcطا aqra'u اlqur'aana fayahruju mini الriix leh qur-aankaan akrinayaa markaasay iga soo baxaysaa aariyo qaala tumsiku can اlqur'aani xataa yanqadi الriix waad ka istaagaysaa buu yidhaah qur-aanka takriman lahu ilaa ay neeftu ka dhammaato qال xadaثna أbu mحamed yaحya bn mحamed bn الصاacي qala xadaثna xuseyn bn الxasan almarwasiي waa ardaygii cabdالlahi mubaarak iyo raawiyadiisii ardaygii ugaarka ahaa qaala أhbarna cabdالlahi bn mubaarak qala xadaثna cثman bn الأswad can mujaahid qaala إida tafaa'abta waanta taqra'u faamsik xatى yadhab cank haddii aada halaaqooto adoo akrinaya qur-aanka ka istaag qur-aanka ee akhrintiisa ilaa halaaqadu ay kaa dhammaato waxaad dhaci karta marka makhaarij aan sax ahayn ama dhawaaq aan sax ahayn inuu qur-aankii ugu dhawaaqo hadduu qofku halaaqoono oo qur-aankii inuu akhrinayo isagoo halaaqoonayo qaala akhbarana axmed bnu yaxya alxulwaaniyu qaala xadaana maxamed bnu sabaax adduulaaniyu qaala xadaana wakiya can hishaam can abiihi can caaishata radi allahu canha ana rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa nacasa axadukum falyarqud haddii uu gamaanyoodo midkiin ha hurdo fa ina axadakum yuriidu an yastakfir midkiin wuxuu doonayaa inuu dembi dhaaf ilaahay weydiisto fayasuba nafsahu nafsadiisu inuu cayo markaas mar haddii kontaroolkii uu ka tegey hadalla aan habboonayn oo isaga cay ku ah ama habaar ku ah inuu ku hadlaa dhici karo marka markii qofku uu nashaad u leeyahay cibaadadana ha sameeyo markii uu nashaadku ka dhammaadona ha istareeh qaala xadaana abulqasim cabdullahi bn moxamed bn cabdilcasiis qaala xadaana cali bn ljacdi qaala xadaana shucba qaala akhbaranii camru bnu mura qaala samictu cabdallaahi bna salama yaquul dakhaltu calaa caliy bni abi aalib radi allahu canhu waxaan usoo galay buu leeyahay cali bni abi aalib radi allahu canhu faqaala kaana rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam laa yaxjibuhu aw qaala laa yaxjizuhu shay-un can qiraa'ati اlqur'aani ila ljanaab wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu ahay sala اllahu calayh wasalam in uusan ka xijaabayn ama uusan ka celinaynin shay qur'aanka akhrintiisa aan janaabada ahayn waxaan janaabada ahay qur-aanka akhrintiis ka celimayn rasuulkii buu leeya cali xadiidkan culammada waa isku khilkhilaafaan sixadiisa iyo sixa la-aantiisa bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin xadiidkan waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira nin cabdullaahi ibnu salama la yidhaahdo ninkaas waxay leeyihiin alimaamu albukhaari wuxuu yidhaahday laa yutaabacu fii xadiidihi xadiidkiisa nin lagu mutaabacayo ma ah xadiidka marka alimaamu shaafici iyo nawowi iyo keyrkoodba way daciifiyeen waxa uu khataabi ka soo naqliyey imaamu axmed bnu xambal fii macaalim sunan annahu yuuhinu xadiida caliyin hada wayudacifu amra cabdillahi bni salama alimaam ibn lmundir fii kitaabi lawsadna wuxuu leeyahay xadiidu caliyin laa yaxdud isnaaduhu qolo kalena waa soo dhoweeyeen oo xasan bay ka dhigeen khaasatan bacdu almucaasiriin laakiin un cillada ragga daciifiye ay cuskadeen waa ninka cabdullaahi ibnu salamah la yidhaahdo ninkaas bay cuskadeen dacfiga oo ninka waa laysku khilaafay layskuma raacin inuu daciif yahay ama uu iqo uu yahay ninka saasoo kale ana waxaa dhici karta bacdu nnaas inay jaanibka dacfiga fiiriyaan oo daciifiyaan bacdu laakharna in ay dhahaan maadaama laisku khilaafay wax tawfiiqiina ay jiraan dhinacaasaan qabsanaynaa xadiidkaas baa ugu xoog badan marka dadka dhahaya qofka junubka oo qur-aanka ma akhri karo xadiidkaas marka sixadiisa iyo dacfigiisa culammadii waa isku khilaafeen isagaana ugu mashhuursan axaadiida marfuuca ah ama uun macnaroon oo loo daliishado qofka junubka ah inuusan qur-aanka akhri karin culammada marka waxay isugu khilaafeen saddex qowl qowl mashhuur saasa ma aha laakiin laba qowl baa mashhuur ah oo ku saabsan qofka janaabada qaba qur-aanka inuu akhri karo iyo inuusan akhri karin qolo waxay dhaheen qur-aanka ma akhri karo xadiidkaasna way soo daliishadeen dadkaa marka dad badan oo saxaabada ka mida mataabiciinta ka mida ama al-a'imatu alarbaca ka mid ah yaa qowlkaas qaatay waxaa la dhihi karaa marka qowlkaas baa ay u badan yihiin ahlulcilmigu dhahahaya ninka janaabada qaba ama haweenta qabtaahu qur-aanka ma akhri karto bayhaqi fii asunan alkubraa wuxuu leeyahay qowlka dhahahaya qofka janaabada qabta qur-aanka ma akhri karto waa qowlu lfuqahaa'i asabcati min ahli lmadiina waana qowlka loo badan yahay waxa uu leeyahay qowlkaas ayaana akaru ahlilcilmi ku tageen oo ay ka mid yihiin alkhaliifataani cali iyo cumar labadoodana way ka sugan tahay ayib qowlka labaad wuxuu leeyahay qofka janaabada qabaa qur-aanka waa akhri karaa wax u diidi karaana ma jiraan oo ay waajib tahay in la raaco xadiidkiisuna waa daciif marfuuca ah haddii xitaa saxiix uu yahay alimaam ibnulmundir wuxuu leeyahay ma tusinhayo in ay tahay arrinkaasu arrin xaaraam ah waayo mujaradulficli ma tusinhayo xaaraam qur-aanka muusan akhrin jirin kamana manci jirin qur-aanka akhrintiisa waxaan janaabo ahayn qur-aankii buuna akhrimayn akhrin la-aantaasu ma keeni karto shayga inuu xaaraam yahay wuxuu leeyahay alimaam ibnmundir low habata khabaru caliyin lam yajib اlimtinaacu can اlqiraa'ati min ajlihi liannahu lam yanhahu can اlqiraa'ati fayakuunu اljunubu mamnuuca minh hadduu sugnaa lahay hataa xadiidkaas xadiid cali bn abi aalib waajib ma ahaa lahayn in laga istaago qur-aanka akhrintiisa xadiidkaas awgiisa waayo xadiidku ma uusan nahyinin qur-aanka akhrintiisa si markaa uu u noqdo qofka junubka ahuu qof mamnuuc ay ka taha qur-aanka akhrintiisa ee wuxuu ka warramay xaalad rasuulku uuna qur-aanka akhrinayo xaalada intaas ka sokeeya ayuunan adkaarta axyaanan rasuulka akhri jirin isagoo dahaaro aan qabin buuna adkaarta axyaanan akhri jirin marka xaaladaas uu nebigu ahaa kaliyuhu ma tusinayso inuu arrinkaasu xaaraan u yahay xaaraamnimaduna ma sahlana shayga in wax lagu xarimo qowlka labaad wuxuu leeyahay qofkan junubka qabaa qur-aanka wuu akhri karaa waxaana ay daliishadeen bacdu aqwaali cabdillaahi bni cabbaas kolley axaadiid marfuuc ayuuma deliishan laakiin waxay leeyihiin waxaa ka sugnaatay cabdullaahi bni cabbaas oo ka ansaxday inuu akhri jiray qur-aanka isagoo junub ah maadaama marka xadiidkii aan laysku waafaqsanayn sixadiisa iyo sixla-aantiisa ee arrinku uu noqdo markaas arrin uu saxaabada loo celiyo saxaabadu marka waxay isku khilaafaan waa ka duwan tahay waxay isku waafaqaan culummadu waxay dhahaan saxaabadu markay iskhilaafaan waa in loo laabtaa markaas dawaahiru alqur'aan ama dawaahiru alaxaadiid meelo kale la fiirfiiriya hadday iyaga iskhilaafeen da marka haddii cabdullahi bni cabbaas oo tarjumaan qur-aan ay ka sugnaatay inuu akhri karo qofkii junubka ahaa ma sahlana in la yidhaahdo waa xaaraam waxa uu leeyahay bukhaari raximah ullahu saxiixiisa wuxuu ku tacliiqiyey inuu yidhi walam yara bnu cabbaasin bilqiraa'ati liljunubi ba'san waxa uu wariyey imaam mundir fi lawsad min ariiqi yaziid annaxwi can akrima can ibni cabbaas annahu kaana yaqra'u wirdahu wahuwa junub wirdigiisa ama juskiisa qur-aanka inuu akhri jiray isagoo junub ah waxa uu kaloo wariyey alimaam almundir can abi mijlas qaal dakhaltu cala bni cabbaas faqultu lahu ayaqra'u ljunubu lqur'aan qofka junubka qur-aanka ma akhri karaa qaala dakhalta calaya waqad qara'tu subuca alqur'aani wa ana junub xad isoo gasho buu leeyahay anoo akhriyey qur-aanka subuciis anoo junub ah qur-aanka subuciisa waana laba afaroo saxiix waxaa markaa taabiciinta haddii loo yimaado saciid ibnu musayib baa laga wariyey oo ah min fuqahaa'i almadiina warkii bayhaqi uu dhahaya markaas waa qowlu alfuqahaa'i sabca fiihi nadar markaas arrinkaasuna saciid waa ka sugnaaday saciidna wuxuu ku tirsan yahay alfuqahaau sabca min ahlilmadiina waxa uu lehy cbdurasaaq fi lmusanaf wuxuu ku wariyey bisanadin saxiix can moxamed ibni taariq qaala sa'altu saciid bin almusayib ayaqra'u ljunubu shayan min alqur'aan qaala nacam qof junub ah qur-aanka ma akhri karaa nacam waxa uu wariyey ama sidaasoo kale laga wariyey saciid ibnu jubayr waxa uu wariyey uu leeyahay ibnu xasmin fi lmuxalla oo sugan isaguna min ariiqi shucba can xamaad ibni abi sulaymaan qaal sأltu sacيid bna jubayr can اljunub yaqrأ falam yarأ ba'sa bih waqaal alaysa fii jawfihi qur'an ayb qowlkaas marka in ay u bannaan tahay qofka junubka qur-aanka inuu akhriyo wuxuu leeyahay waxaa muxaqiqiinta ka rajaxay alimaam abu jacfar aلطabri wbn اlmundir sidaasna ibnu xasm yaa waa rajaxay isaguna wuxuu leeyahay hada alqowlu waxaa ka muuqata tabwiibka bukhaari fii saxiixihi inuu ra'yigaas isagana qabo axyaanan masaa-isha uu qabo tabwiibkiisa laga fahmaa waxa uu baab ka dhigtay baabun taqdi alxaa'idu almanaasika kullaha ila dawaafa bilbeyt wa qaala ibraahim laa ba'sa an taqra'a alaaya wlam yara bnu cabbaasi bilqira'ati liljunubi ba'san wa kana nabiyu sala اllahu alayh wasalam yadkuru اllaha fi kuli axyaanihi wa qaalat umu caطiya kuna nu'maru an nukharija alxuyada fayukabiruuna bitakbiirihim wayadcuun waxa uu markaa ka soo naqliyey alxaafid ibnu xajar ibnu rushayd asabti oo sharxa taraajimta bukhaari iyo ulajeedadeeda waxa uu leeyahay ibnu rushayd asabti muraadka bukhaari waxa weeyaan inuu u deliishado aahaartaas uu soona naqliyey inay u bannaan tahay haweenta xaydka qabta ama qofka junubka qaba inuu akhri karo qur-aankii waayo wax laga soo reebay oo loo diiday haweenta xaydka qabtaa ma jiraan markii dawaafka laga reebo dawaafkuna salaad weeyaan acmaasha xajkuna waa acmaal kala duwan waxaana ka mid a qur-aanka akhrintiisa idan waxaa laga fahmi karaa xadiidkaas marka dhahahaya haweenta xaydka qabtaahu manaasigtoo dhan ay samaynaysa markii dawaafka laga reebo inay qur-aanka akhri karto maadaama waxaa loo diida dawaaf kaliya ay yihiin wax saxiix ah oo ku yimid na ma jiraan haweenta xaydka qabta in qur-aanka aysan akhri karin idan marka labadaas qowl yaa ahlucilmigu qabaan oo ku saabsan junubka waa akhri karaa iyo ma akhri karo laakiin haweenta xaydka qabtaa nifaaskuna waa la mid waa ka duwantaha arrinkaasu iyaga wax xadiidaho saxiix ah oo ku yimid arrinkoodu ma jiraan asalkuna waa inay akhri kartaa wax u diida oo xujo ah oo dhahahaya qur-aan ma akhri karto haween xayd qabtaa ama nifaas qabtaana ma jiraan waxaana dhici karta arrinkaas inuu fasaad noqdo oo haweentii xoogay qur-aanka ay soo xifdisay haddii loo diido wakhtiga ay xaydka qabta ama nifaaska qabta inay akhrido inay fasaad kale ka yimaado meeshaasu ah qur-aankii ay soo xifdisay inay hilmaanto wakhtiga ay ugu badan tahana waxa weeye waqti un xayd qabto ama ay nifaas qabto waxa uu leeyahay alimaam ibnuqayim low municat yacni alxaa'id min alqiraa'ati lafaatat calayha maslaxatuha warubamaa nasiyat maa xafidathu zamana tuhriha whada madhabu malik waxda riwaayatayni axmed waaxadu qowlay shaafici wاnabiyu sala اllahu calayhi wasalama lam yamnac ilxaa'id min qiraa'ati اlqur'an waxadiidu laa taqra'u alxaa'idu waljunubu shayئa min alqur'an lam yasixa fainahu xadiidu macduuru biitifaaqi ahli اlcilmi bاlxadiid idan marka haweenta xaaidada ama nufaasada ah qur-aanka waa akhri karaan laakiin waa inay iska ilaaliyaan misxafka taabashadiisa ee qeyb ka akhriyaan ama ay sida axmed uu yeelayey ay ku gedgediyaan warqadihiisa qoray xadiidkaas marka tilmaamahaya haweenta xaydka qabta iyo junubka qur-aanka ma akhri karaan waa xadiis daciifa isagu waxaa sanadkiisa ku jira ismaaciil bnu cayaash sida noo imaan doonta ninkaas marka riwaayaadka uu wax ka wariyo wax aan reer shaam ahayn daciif weeyaan sida daraaddeeda wuxuu yidhi abu zurca kalita fii xadiidi alxijaaziyiin waalciraaqiyiin haddana wuxuu wax ka wariyey oo xadiidkan uu ka wariyey nin xijaazi ah oo ah muusa bnu cuqba alimaam axmed markii xadiidkaas la weydiiyeyna wuxuu yidhaahday hada baatil ibnu taymiyana wuxuu yidhi xadiidun daciifun biitifaaqi ahli lmacrifati bilxadiid waa xadiidka dhahahaya laa taqra'u alxaa'idu wala ljunubu shay-an min alqur'aan oo u wariyey atirmidi wabnu maaja haddana noo imaan doona idan marka masalada akrinta junubka labadaas qowl baa ku jira xaa'idadana wax saxiix ah oo wax ka manciya ma jiraan laakiin akrinta iyo taabashadu waa kala duwan yihiin qofka marka aan daahir ahayn qur-aanka taabashadiisa mamnuuc weeyaan alimaam ibn rajab rajabna wuxuu soo naqliyay arrinkaas inuu yahay ijmaaca saxaabada oon la ogolayn taas marka waa laba arrimood oo kala duwan oo aan isku mid ahayn qofkii marka ay la noqoto inuu akhriyo haduuba junub yahay waa inuusan misxaf ayib qال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال xdثna يحيى بن عبدالحميد الحmاmي أو الحimاnي sidaas صح qال xdثna إسmاعيل بن عyاaش عن mوسى بن cقبة إسmاعيل بن عyاaش عن mوسى بن cقبة waa reer xijاaز ninka wax ka warinayo reer madiiنة ah can naafici can ibni cumar radi allaahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alay slam qaala laa yaqra'u aljunubu wala alxaa'idu shaya min alqur'an ayb alimaam albukhaari wuxuu yidhi inamaa rawaa hada ismaaciil ibnu cayaash can muusa bni cuqbah walaa acrifuhu min xadiidi gayrihi wa ismaaciil munkaru lxadiid can ahli اlxijaazi wa ahli اlciraaq qaala moxamed bn xusein raximah llah jamiicu maa dakartuhu dhammaan waxaan soo sheegay liahli qur'aani an ta'adabuu fiihi walaa yakfuluu canhu dadka ahlu qur'aanka ah waxaa looga baahan yahay inay ku edab qaataan oo aysan hilmaamin faida insarafuu can tilaawati اlqur'aani اctabaruu anfusahum bilmuxaasaba haddii ay ka laabtaan ama ay ka insiraafaan qur-aankai akhrintiisa waa inay nafsadooda fiiriyaan oo ay ku fiiriyaan xisaabtan fain tabayanuu minha qabuula maa nadabahum ilayhi mowlaahum اlkariim mima huwa waajibun calayhim min adaa'i faraa'idihi waijtinaabi maxaaribihi xamiduuhu fii dalik haddii markaa ay u caddaato inay aqbaleen wixii uu ugu yeeray rabbigooda kariimka ahu oo ah shaygaa waajibka ay ku tahay inay sameeyaan oo ah faraa'iddiisa inay gutaan maxaarimtiisana ay ka fogaadaan xamiduuhu fii daalika arrinkaas bay ilaahay ku mahdinhayaan wa shakaruu llaha casa wajalla ilaahay subxaana wa tacaalana waa ku shukrinayaan calaa maa wafaqahum lah waxay u waafajiyeen ku shukrinaya wain calimuu ana nufuusa mucridatun cama nadabahum ilayhi mowlaahum alkariimu qaliilat اlاkhtiraafi bihi istakfaru llah casa wajalla min taqsiir haddii ay ogaadaan markay nafsadooda xisaabeen inay nufuustu ka jeesatay wixii uu ugu yeeray rabbigooda kariimka ahu oo u aabayeelka nufuustuna ay yar tahay ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanhayaan casa wajalla gaabintooda ay dembi dhaaf ka weydiisanhayaan allah wasaأaluuhu الnaqlة min hadihi اlxaali alatii laa taxsunu biahli اlqur'ani walaa yardaaha lahum mowlaahum ilaa xaalin yardaaha waxayna weydiinhayaan inuu ka naqliyo xaaladaas aan ku habboonayn dadka qur-aanka ahalka u ah oo uunan mowlahoodana raalliga ugu ahayn xaalad uu raad ugu yahay inuu u naqliyo fa innahu laa yaqdacu man yalja-u ilayh allah subxana wa tacaala ma gooyo qofkii isaga u baahda waman kaanat haadihi xaalahu wajada manfacata tilaawati alqur'aani fii jamiici umuurih wuu leeyahay qofkii marka xaaladaasu ay tahay xaaladiisa wuxuu helahayaa qur-aanka akhrintiisa nafcigiisa arrimihiisa dhammaantood walaa shaka fii hada wa caada calayhi min barakati اlqur'aani kullu maa yuxibu fi اddunya wاlaakhira in sha allah waxaana u soo laabanaysa oo qur-aanka barakadiisa ugu soo laabanaysa wax kasta oo uu jecel yahay adduun iyo aakhiroba in sha allah qال xdثna أbو محمد يحyى بن محمد بن الصاعد qال xdثna الxuسين بن الxسن المروزي qال xdثna cبد الله بن مبارك qال أخبرna hmام عن qتاadة qال lm يجاaلس hذا القرآن أxad إlا qاma cnه بزiياadة أو نqصان قضاء الlahi اladي qضى waxa uu leeyahay lama uusan fariisan qur'aankan qofna ilaa hadduu la fariisto qaama canhu qur-aankii buu kasii istaagahayaa biziyaadatin aw nuqsaan ama ziyaadu qaba ama nuqsaanu qaba arrinkaasuna waa qada ilaahay oo uu sidaa xukmiyey wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءu waraxmat lilmu'miniin walaa yaziidu aalimiin ila khasaara idan mu'miniinta marka wuxuu u yahay caafimaad iyo raxmad walaa yaziidu aalimiina ila khasaaran umana ziyaadiyo aalimiinta waxaan khasaaro ahay marka qofna waa ku ribxay qofna waa ku khasaaray qaala akhbarana ibraahim bnu muusa aljuuziyu qaala xadaana yuusuf bnu muusa alqaطaan qaala xadaana camr bnu xumraan can saciid can qataadata fii qowli illahi caza wajala wاlbaladu اطayibu balad ka wanaagsan yacni dhulka wanaagsan weeyaan beledku oo wixii lagu beera ay ka soo baxahayaan yakhruju nabaatuhu waxaa soo baxahaya geedihiisa biidni rabbihi beledkaas rabbigiisa idnigiisa ayayna ku soo baxahayan iyagoo wanaagsan markaas oo nafci leh qaala albaladu اطayibu almu'min qataadaha tafsiirkaas iskale wuxuu leeyahay beledka ayibkaah waa mu'min samica kitaab allahi caza wajala fawacaahu wa akhada bihi waintafac bih beledka ayibkaah waa mu'minka waana mahal kitaabka ilaahay buu maqlay waa xifdiyey waa qaatay waa ku intifaacay ka maali hadihi اlardi alatii asaabaha algayfu faanbatat waamracat sida dhulkan oo kale ee uu asiiba roob ee markaa geeda soo bixday oo daaq bixisay wuu la mid yahay ayb xadiidka abu muusana saasa ka muuqatay mahalu maa bacanii allahu bihi min alcilmi walhuda ka mahali اlgayfi اlkahiiri asaaba arda wاladii xabusa wاlbaladu aladii xabus beledkii xumaaday laa yakhruju yacni laa yakhruju nabaatuhu ma soo baxahayo geedkiisu ilaa nakidan ilaa nakidan asaga oo culus ayuu soo baxaya marka bixitaan fiican ma soo baxayo isagoo culus oo nafci aan lahayn ama aan laga faa'iidaysanaynin ayuu soo baxaya ay ilaa casira fahada mahalu lkaafir weya qad samica alqur'aan falam yacqilhu walam ya'kul bihi walam yantafic bihi ka mahali hadihi alardi alkhabiifa dhulkan oo kaleeto weeyaan oo xun yacni dhul xun waxaa loola jeeda dhul aan soo bixinayn wax kastoo ku da'a aan nafci lahayn asaabaha algayf falam tunbit shay-an walam tamrac shay-an waxna ma soo bixinin waxna daaq fiican ma soo saarin ayb baabun fii xusni sawti biqur'aan waa rabnaa cawd inaan dhammayno kitaabkan yarka ah baabun fii xusni sawti biqur'aan qaal أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة وليه رسولك صلى الله عليه وسلم allaahu wuxuu ku adag yahay dhegaysiga uu dhegaysto nin uu wanaagsan yahay ku sawdaynta qur'aanku oo wuxuu uga dhegaysi badan yahay haweenay heysaay ah ninka iska leh addoonta ah markay heysaydo sida uu u dhegaysto ilaahay uga dhegaysi badan yahay ninka ku sawdaynta qur-aanka ku wanaagsan marka adanku waa dhegaysi weeya marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay inuu dhegaysto oo aada u dhegaysto ninka codka qurxoon oo qur-aanka cod wanaagsan oo qurxoon ku akhriyo qaala alawsaaciyu yacnii adanan adaanan ay bacdu nusakh quraayan laakiin waa khalad adanan weeyaan qaala alawsaaciyu yacnii adanan ay istimaaca maqlid weeyaan adina ya'danu adanan yacni istamaca yastamicu istimaacan ayb qaala waأkhbaranaa alfiryaabiyu qaala xadaثana abu qudama wacmr bnu caliyi qaala xadaثana yaxya bnu saciid can shucbata qaala xadaثanii طalxaة bnu musarif can cabdiraxmaan bni cawsajata can bara bni caazibin qaal can rasuuli اllahi sal l slam qaal zayinu اlqur'ana baswaati marka xadiidkaas hore wuxuu tusinhayaa ama laga fahmhayaa sifo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay oo ah aladan ama alistimaac ila arajuli alxasani sawt bilqur'aan maqal ama maqlid inuu leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu maqlo xadiidkan dambena wuxuu leeyahay qur'aanka ku qurxiya aswaadiinna codadkiinna ku qurxiya qur-aanka xadiidkaas marka nisaac badan bay culimmadii ka muujiyeen macnihiisa waxay leeyihiin bacdu ahlilcilmi qur'aanka waa kalaam ullah lamana qurxi karo isaga lamana foolxumay karo laakiin waxaa la qurxi karaa lana foolxumay karaa waa sawdka qofka marka waxay dhaheen xadiidkan waa maqluuq weeyaan macnihiisu waxa weeyaan zayinuu aswaatakum bilqur'aan markii aada qur-aanka akrinayniin codadkiina qurxiya saasaa loola jeeda macnahaasu marka waa macno maqluub ah weeyaan macnaha noo yaalla ah maqluub ah waxay dhaheen marka luqada waxaa ku jira waxa la yidhaahdo qalbi oo dadku ay adeegsadaan carabtu waxaa ka mid ahay dhaheen amhiladiisa carabtu naaqata cala alxawd waxaan u bandhigay hashii barkii marka xarafka jarka waxa uu galo ayaa khiyaar leh ama iraado leh xawdku iraado ma laha laakiin hashu iraaday leeda waxbay doonaysaa marka xarafka jarku kelimada uu ku jiro ayaana la rabaa inuu noqdo wixii iraadada lahaa haddii aad tiraahdo marka caradtu naaqata cala alxawd xawdku doonitaan male iraadana male cibaaradaasay ku hadlaan waana maqluuba ulajeedadeeduna waxa weeyaan caradtu alxawda cala naaqa hashaan ugu yeeray xawdku weyaan marka macnaha cala naaqa sidaasaana saxiixa قال xدثna جعفر السندلي قال xدثna صالح بن أحمد عن أبيه قال قلت له qwله صلى الله عليه وسلم زyنوا القرآن بأصواتكم ma معناه waxaa muuqata marka culamadii hore macnihiisa inay istishkaalsadeen sidaas buu marka صالح بن أحmed uu aabihiis u weydiinaya qaal التزyiin أn يxasina qorxin weeyaan inuu qorxiyo waxa la qorxina marka quraanka quraan lama qorxin karo قال محمد بن الحسين رحمه الله ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم waxa u haboon qofkii uu ilaahay uu ku arsuqo sawd wanaagsan oo qur-aanka uu ku sawdeeyo inuu ogaado allah subxaanahu wa tacaala inuu ku khasisay khayr weyn falyacrif qadra maa khasahu allahu bih markaana waa inuu gartaa qadarka ilaahay uu siiyo uu ku khasisay waliyaqra'hu lilaahi laa lilmakhluuqiin markaasna ilaahay daradiis qur-aanka ha u akhriyee makhluuq aada wax uga heshid yaynan gelin walyaxdar min almayli ilaa an yustamaca minhu liyaxdaa bihi cinda asaamiciin ragbatan fi اddunyaa waalmayli ila alhanaa waاljaahi cinda abnaa'i اddunya wsalaatu bilmuluuq duuna salaati bacwaami innaas sidaa marka haddii uu yahay oo cod wanaagsan alla siiyey waa inuu ka digtoonaadaa inuu u leexdo in laga dhagaysto qur-aanka si dadka qur-aanka ka dhagaysanaya agtooda uu qiimi ugu yeesho doonitaan oo uu doonayo adduunyo iyo leexasho uu leexanhayo u leexanhayo in la ammaano iyo in uu dadka adduunyada haysta uu jaah uga hayo oo uu ku dujiyo dadka boqorada ah isagoo markaas aan dad weynaha masaajidda ay joogaan aan banayn inuu ka dujiyo dad kaleeto adduunyo laga helayo la goobta ninbaa makana la joogi jiray oo masaajid imaamka ah markay ramadaanka soo gaaro unbaa la dhehen waa la waayay marka xaguu aada nin boqorahoo meelahaas riyaad jira uu isagu dujiya halyii dadkaa ma dujiyo dadkaana ma rabo isagu inuu dujiyo xoogaa buu ku helaya faman maalat nafsuhu ilaa maa nahaytuhu canhu khiftu calayhi an yakuuna xusnu sawtihi fitnatan calayh ninkii ay u leexato nafsadiisu wixii aan ka reebay waxaan uga cabsanhayaa inuu noqdo sawd wanaaggiisu fitna inuu isaga ku noqdo aan uga cabsanhaya wainamaa yanfacuhu xusnu sawtihi idaa khashiya allaha casa wajalla fi siri waalcalaniya waxa uu anfachayaa un kaliya sawdkiisa wanaaggiisu markii uu ilaahay ka cabsado casa wajalla sir yacni qarsoodi iyo muuqaal wa kaana muraaduhu an yustamaca minhu alqur'aanu liyantabiha ahlu lgaflati can gaflatihim fayargabuu fii ma ragabahum allahu casa wajal muraadka markaa saxda ah waxa weeyaan in uu yahay muraadkiisu in qur-aanka laga dhagaysto si markaa dadka kafladu ay ku jirto ay u gawaantoomaan kafladoodii oo ay u jeclaadaan wixii ilaahay ugu jeclaysiiyey casa wajal wayantahu camaa nahaahum canh oo ay uga fogaadaan wixii uu allah ka nahiyey faman kaanat haadihi sifatahu intafaca bixusni sawtihi waintafac bihi qofkii markaa sidaas sifadiisu ay tahay wuxuu ku intifaacayaa codkiisa wanaagsan dadkuna waa kula intifaacaya qala xadaana cumar bnu ayuub asaqطi qala xadaana cubaydاllaahi bnu cumar alqawaariiri qala xadaana cabdullahi bnu jacfar qala xadaana ibraahim can abi zubayr can jaabir radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam ina axsana annaasi sawta biاlqur'an aladi ida samictahu yaqra'u xasibtahu yakhsha allah caza wajal ninka ugu cod qurxoon ama ugu wanaagsan ku codaynta qur'aanka waa midka haddii aada maqasho isagoo akhrinaya qur-aankii aad ka fahmaysood u malaynayso inuu ilaahay ka cabsanayo oo akhrintiisu ay ka muuqato akhrin qof ilaahay ka cabsanayo qaala xadaana alfiryaabi qaala xadaana moxamed bn xasan albalkhi qaala xadaana ibnu mubaarak qال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله زهري بلاغي سوية وحول ليه وحن سوى قاري النبي إنه يري صلى الله عليه وسلم وحا كم إذا ضدك وناكسا قصودين قرآنك qofka ama ninka markii aada maqasho isagoo akhrinayo qur-aankii lagu fahamsiiyo ama lagu ogeysiiyo ama lagu dareensiiyo qofkaas inuu ilaah ka cabsanayo wa qaala moxamed bnu xusein raximah اllah waakrahu اlqira'aةa biاlalxaani waاlaswaati اlmacmuulaةi اlmuطariba fainaha makruuhaة cinda kaiiri min alculama wule waxaan karaahiyeysanayaa waan nacbahay in qur-aanka lagu akriyo alxaan waa codad la sameeyey waa isku mid alxaanta alalxaan walaswaat almacmuula yacnii habab loo sameeyey codadka oo markaa dadka darab iyo farax geliya oo habka heestoo kaleto u eg in qur-aankii loo akhriyaan karaahiyeysanaya buu yidhi waana arrin makruuha culammada badidood sida yaziid ibnu haaruun waalasmaci wa axmed ibnu xambal وأbي cubayd الqاsm بن sلاam وsufyaan بن cuyaynة وغayr waxid min الcلماء intaasna way kala heysteen qur-aanka in lagu akriyo markaa dadyowga heesa codadkooda cod u eg oo codada la sameeyey ah yأmuruuna الqاariئa إida qarأa an yataxazna وyatabaakى وykhشhaca bqalbه waxay markaa culammada uu ka soo waramay ay amrahayeen qofka qur-aanka akrinhaya in uu qur-aankii dadka darab ku geliyo ma ahe eh hadduu qur-aanka akhrinayo inuu xoogaa xusni iska googoobo ama ooyin iska googoobo oo qalbigiisu uu khushuuco yay amrayeen buu yihi qaala xadaana alfiryaabi qaala xadaana alhaytham ibnu ayuub aaani aaliqaani qaala xadaana alwaliid bnu muslim can abi raafic ismaaciil bn raafic qala xadaanii ibnu abi mulaykata alaxwal can cabdiraxmaan bni saa'ib qaal qadima calayna sacd bnu maalik sacd bnu maalik waayo ya sacd bin abi waqaas ma idinku qoran sacd ibnu maalik waa abu saciid alkhudri wuxuu leeyay qadima calayna sacd bnu maalik bacdamaa kufa basaruhu markii uu indhihiisii la laabay u dhabeelay faataytuhu musalliman waxaan u imaada buu leeyahay aniga oo salaamaya wantasabanii wuxuuna i weydiiyey inaan u nasab sheegto fantasabtu lahu u nasab sheegta yani ama nasabkaygiiyaan u sheegay faqaala marxaban bibni akhii waxaan soo dhoweynayaa buu leeyahay ibnu akhayga balaganii annaka xasanu sawti bilqur'aan waxay soo gaarta u leeyahay inaad adigu tahay mid ku codaynta qur-aanku ay u wanaagsan tahay samictu rasuula اllahi salى اllah alay slm yaquulu ina hada alqur'aana nazla bixusnin faida qara'tumuuhu fabkuu rasuulkan maqla buu lehi sal slam isagoo dhahahaya qur'aankan wuxuu ku soo degay xusni markii aad akhrinaysiin ama haddaad akhrinaysiin fabkuu ooye fain lam tabkuu fatabaakow haddaadna ooyeyna ooyin iska doondoon wataganaw bihi faman lam yatagana bihi falaysa mina waxaa mushkilo ka dhacda markaa taganaw bihi maxay tahay bacdu ahlicilmi waxay dhaheen waxaa loola jeedaa ku codayn wanaagsan qur-aanka marka qur-aanka si wanaagsan ugu codeeya ninkii aan si wanaagsan qur-aanka ugu codaynin naga mid ma ah qolo sidaasay dhaheen qolo kalena waxay dhaheen maya taqanow bihi waxaa loola jeedaa haddaa qur-aan alla ku siiyey qof kaleetoo dhalaal adduunyo haysta ha u hanqaltaagin hana isdhihin adigu wax ma haysatide ninkaasa wax haysta ee dareen wax lagu deeqtoomo in alla ku siiyey marka isfahamsii wax lagu deeqtoomo in alla ku siiyey oo aadan faqiir ahayn sidaas isdareensii labadaba laba macno sax wey qaala akhbarana shuryaabi qaala xadaana ismaaciil bnu yuusuf bnu caطaa alriyaaxi qaala xadaana camr bnu camrin akhuu riyaax alqaysi qaala xadaana saciid bnu jurayri can cabdillaahi bni buraydata can abihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam iqra'u lqur'aana bixusnin fainahu nazla bixusnin qur-aanka ku akhriya yacnii had ay ka muuqato murug wuxuu ku soo degay murug yacni asagoo sidaas loo akhrina wuu soo degay qaala moxamed bnu xuseyn raximah llah fauxibu liman qara'a alqur'aana an yataxasana cinda qiraa'atihi wayatabaaka wayakhshaca qalbah waxaan la jeclahay buu leeyahay ninka qur-aanka akhrinaya inuu markuu qur-aanka akhrinhayo iska doondoono murug wayatabaaka ooyin iska doondoono wayakhshaca qalbuhu qalbigiisuna uu khushuuco fayatafakara fi lwacdi waalwaciidi ee markaasna uu ku fekero ballanka iyo goodiga liyastajliba bidalika alxusna si markaas uu arrinkaas ugu soo jiito murugti alam tasmac ilaa maa nacata allaahu casa wajalla man huwa bihadihi sifa miyaadan maqlayn buu leeyahay waxa uu ilaahay ku tilmaamay ninka sifadan ku sugan wa akhbara bifadlihi miyaadan arkaynin ilaahay inuu ka warramo fadligooda faqaal casa wajal allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan mahaaniya taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikrilah allaahu nasala wuxuu soo dejiyey axsana alxadiidi sheekada ka ugu wanaagsan kitaaban buu soo dejiyey mutashaabihan ee isu eg eg oo gabalkiisa uu gabalka kale u egyahay markii quruxda iyo xikmada mid walba uu ku sugan yaha la fiiriyo mahaaniya marka mutashaabiha qur-aanka laba macno yuu leeyahay mutashaabihan waa mutashaabihii ku jiray suuratu aali cimraan midaan ahayn huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabiha mutashaabihaadkaas macnuu leeyahay kanna macnuu leeyahay kan waxa weeye marka qur-aan isoo eg ega oo kulligiis xaq ah oo kulligiis isku markhaati ka cahay oo aayad aayad burinaysa ama suurad suurad kasoo horjeeda aan la ahay mahaaniya waa mid lasoo laablaabay oo lagu soo laalaabay qasaska iyo axkaamta iyo wacdiga oo qiso markii suurad ay sheegto mar kaleeto suurad kalea sheegaysa mar kale suurad kalea sheegaysa xukum sharci hadday suuradu sheegto suurad kalea misane lagu sheegayo xukumkaas taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum waxaa la jariirocoonaysa qur-aankaas kuwa ka cabsanhaya rabbigooda maqaaradooda la jariirocoonaysa maqaaradooda ayuu tafiirinhayaa quluubtooda markuu tafiiriyo ayaa tafiirkaasi usoo gudbahayaa jirkoodii maqaarkoodii baa jariirocoonaya waa marka ay maqlaan qur-aanka waciidkiisa iyo arrimaha aakhiro ku saabsan oo cadaabka ahlunaar uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illah kadibna waxay u jilcaysaa maqaaradoodii iyo quluubtoodii dikriga ilaahay markii ay aayado kaleeto oo raxmad iyo wacdi wanaagsan uu ka muuqdo ay akhriyaan xoogaa quluubtoodii gabaad degaysa oo markaas ilaahay dikrigiisa bay u fududaanayaan uma damma qowman istamacuu lqur'aan kadibna ilaahay wuxuu dhaleeceeyey qolo qur-aankii dhegaystay ama dhegaysatay falam takhshac lahu quluubuhum oo markaas aan quluubtoodii u khushuucin faqaala casa wajalla afa min haada alxadiidi tacjabuun ma waxaad la yaabaysiin hadalkaa ma qur-aankaanaad la yaabaysiin watadxakuuna walaa tabkuuna ma qoslaysiin ma qur-aankaanaad ku qoslaysiin oo ku jeesjeesaydiin walaa tabkuuna adinkoon ooyeynin oo uu idin ta'hiirinaynin qur-aanka waciidka ka muuqda waantum saamiduun adinkoo hilmaansan oo ka jeedsan ama ka jeestay qur-aankii miyaad qoslaysiin idan marka ilaahay wuxuu dhaleeceeyey dadku uuna qur-aanku ta'hiirinin oo wax haba yaraatee dareena uusan gelinin qur-aankii akhrinkiisa waana dad aan wanaagsanayn dadkaas uma yenbagii liman qara'a alqur'aana an yuratila alqur'aana tartiilaa waxaa habboon buu leeyahay kadib ninkii qur-aanka akhrinhaya in uu qur-aankii u akhriyo tartiil kama qaala allahu caza wajalla waratil alqur'aana tartiilan kala dhig qur-aanka kala dhigid qiila fi tafsiir bayinhu tabyiinan caday cadayn markii markaa si tartiil uu ku jiro loo akhriyo ayuu qur-aankii wada muuqan karaa markaas haddii la boobsiiyo inaan waxba laga maqlin ama aan laga waxa weeyaan laga ogaan baada ah waclam annahu idaa rattalahu wabayanahu intafaca bihi man yasmacuhu minhu waintafaca huwa bidalik hole waxaa ogaataa isagu haddii uu qofku qur-aanka akrinayaa uu tartiiliyo oo uu caddeeyo qur-aankii waxaa ku intifaacahaya qofkii maqlahayey isaguna ku intifaacaya liannahu qara'ahu kamaa umira waayo qur-aankii buu akhriyey sidii loo amray iyuuna u akhriyey qaala allahu caza wajalla waqur'aanan faraqnaahu waqur'aanan faraqnaahu waqur'aanan waa mafcuul ficilkiisuna kaa dambeeyey baa tusahaya marka wixii la dhihi jiro weeyaan marka ishtiqaal wa faraqnaa qur'aanan faraqnaahu waxaan caddaynay qur'aan waan caddaynay litaqra'ahu cala annaas si aad markaas ugu akhrido dadkii calaa mukfin si degan sidii saad ugu akhrido yaan u caddayno qur-aanka mukfin yacni si degan oo aan boobsiis ku jirin yuqaalu calaa tu'adatin isku macno weeyaan marka ilaahay wuxuu ammaanay oo uu ku ammaanay dadka qur-aanka uu ta'fiiriyo in jirkoodu uu qushacriiro dareemo quluubtooduna ay jilicdo iyo juluuddooda markaas kadib wasfigaas weeyaan wasfiga wanaagsan in uu qur-aanku qofka ta'fiiriyo oo qalbigiisa uu jilciyo oo jirkiisa uu qushacriiro ka keeno oo indhihiisu ay illimeeyaan sidaasna saxaabada wasfigoodii weeyaan waxay tihi asmaa bintu abi bakrin kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam idaa quri'a calayhim alqur'aan kamaa nacatahum allah tadmacu acyunuhum wataqshaciru juluuduhum sidii ilaahay uu ku sifeeyey bay ahaayeen bay tihi oo indhahoodana way ilimay jireen jirkooduna waa jirracoodi qiila lahaa faina naasana alyowma idaa quri'a calayhim alqur'aan xr axaduhm maqshiya calayhi faqaalat acuudu billaahi min ashayaan rajim markaasaa waxaa lagu yidhi waxaa jira maanta dad markii qur-aanka lagu akriyo suuxahayaaba jira ayaa lagu yidhi suuxahay qur-aanka ma ahe e codadka gabalkood maa markii dadka gabal lagu akriyo ayna xamili karin ay la suuxay marka waxay tiri acuudu billahi min ashayaan rajiim arrinkaas waxay ka dhigtay marka shaydaan madxalkiis bay ka dhigtay waa arrin khilaafsan saxaabadii wasfigoodii khilaafsan wasfigaas uu qur-aanku sheegay oo ilaahay uu ku ammaanay saxaabadii baana wasfi wanaagsana laakiin intaas wixii ka badan ziyaada ku jirta qur-aankii qofku inuu la suuxo ama uu la dhinto laakiin maca daalika ahlulcilmigu waxay dhaheen qofka isagu qalbigiisa ma xukumo haddii uu gaaro qur-aanka maqalkiisii awgiisa xaalad uu la suuxo ama la dhinto waxba kama saara bay dhaheen dadkii horeeto oo salafka saxaabada iyo qur-aanka sidaas marka u ta'fiiri ay dhaqan gelin hayeen laakiin dadka ka dambeeyey qalbigoodu ma taxamuli karo marka gobolkood oo markii ay waciidka iyo cadaabka aakhiro iyo ahwaashiisa ay maqlaan waxaa dhici karta marka dadka gobolkooda inuu arrinkaas u keeno suuqdin ama dhimasho bacdu taabiciin oo la dhinta aayad ay maqleenna waama soo marnay ayb qال xdثna أbو محamed yaحya بن محamed qال xadثna أbو الخطاب زiyاd بن yaحyى qال xadثna mالك بن سcayr qال xadثna بن أbي لyلى عن الxkم عن مqسم عن بن عabاس رضي الله عنهma في hdiه الآية وratil القرآن تrtiilا qال bayinhu تibyاn caday oo kala dhig qur-aanka cadayn qال xadثna جعفر بن محamed الصndلي qال xadثna أbو bكر بن زنjuyة qال xadثna cبدالرزاq qال أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال على تؤدة دقل قال محمد بن الحسين رحمه الله والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه ولي وحير oo akhrinta qur-aanka ah iyadoo lagu fikirahayo oo la fiirinayo yaan ka jeclaha buu leeyahay wax badan in la akhriyo oo qur-aanka ka mida iyadoon la fiirin ama aan lagu fikirin marka waxa lagu fekero ayaa ka fadli badan waxa aan lagu fekerin oo la akhriyo maxaa yeele ilaahay aayaad buu wuxuu ku yidhaahday kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaata marka qur-aanka kutadabburkiisu waa shay aasaasi a weeyaan oo ku saabsan akhrintiisa wa daahiru lqur'aani yadullu calaa dalika wasunnatu wa qowlu a'immatin min almuslimiin wuxuu leeyahy qur-aanka daahirkiisuna sidaasuu tusinhayaa sunnaduna sidaasay tusinaysaa waana qowl a'imo oo muslimiinta ka mida qowlkooda qaala xadaثna jacfar bn muxamedi الsandaliyu qaala akhbarana اlxasan bn mxamed azacfaraani qaala xadaثna ismaaciil bn culayata can ayuub can abi jamrata الdubaci qaal qultu lbni cabaas inii sariicu اlqiraa'a ardagaas ibn cabaas abu jamrata الdubaci wuxuu leeyahay ibnu cabaas baa waxaan ku yidhi anigu waxaan ahay nin qira fudud inii aqra'u lqur'aana fii alaa qur-aankana waxaan ku aqriyo saddex saddex maalmood qaala la an aqra'a albaqarata fii leylin faatadabbarahaa wa uratilahaa axabu ilaya min an aqra'a kama taquul wuu leeyahy inaan suurat lbaqara akhriyo habeen oon ku tadabburo oon tartiib u akhriyo ayaan ka jeclaan badanahay inaan akhriyo sida adigu aada sheegayso kale sidaas uma bannaan tahay yani muusa dhihnada shaax xaaraan baad ku dhacday laakiin sidaan baan ka jeclaa lahay buu marka qofkii maaragta qur-aanka dareerinhayo markaa un ajar badan aad ka heshid akhrintiisa ula jeeda dee iyaduna waa khayr weyn qofkii tartiib u akhrinayo ku tadaburahayana waa khayr kale iyadu qال xdثna جعفر أيضا qال xdثna أbو bكر بن زنjuyة qال xdثna محمد بن يوسف qال xdثna سفyان عن عbayd المkتب qال suئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمrاan mujaahid baa la weydiiyey nin suuraة الbqرa iyo aal cimraan akriyey oo rakcad ku akriyey وraجuل qرأa البqرة nina suuraة الbqرة kaliyuu akriyey qراءathma waaxidة qiradooda waa waaxid wuxuu ka wadaa yacni qiyaamkooda waa isla egyi maalan hal saac bay wada taagnaayeen maalan wa rukuuchumaa wa sujuuduhumaa wa juluusuhumaa rukuucdooduna waa waaxid sujuuddooduna waa waaxid fadhigooduna waa waaxid waa isla egyi mid marka aada buu u shabiyey midna tartiibbuu u akhriyey kanshaad u shabiyey wuxuu akhriyey suurat albaqara waa alcimraan zamankana waa isla egyahay inta ay taagnaayeen inta ay rukuucsanaayeen inta ay sujuudsanaayeen intay fadhiyen waa isla egyahay waxaa dhici kartaa maalan hal saac bay ku wada dhammeeyeen labadooduba intii ay dukanhayeen ama rakcaadki ayuhuma afdal qaala aladii qara'a albaqara baqara ninka ahriya fadli badan maxaa daliil ah uma qara'a waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukfin wanazalnaahu tanziil wuxuu yidhi aayaddaas ku akhriyay قال محمد بن الحسين رحمه الله جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حفظتهم عليه من جميل الأخلاق وليها ضمان وحا أن إري وأن سوى شيغي أو كتابها أن كسو قرري وحا أهبان ضد القرآن كأهل كأوأة إني أخلاق كالكتان ضمان وحا أن كسو بوحيي ومن جميل الأخلاق وأه أخلاق دوناس wayanzajiruu camaa karihtuhu lahum oo markaana ay ka fogaadaan wixii aan u karaahiyeystay oo min danaa'ati alakhlaaq akhlaaqda xun ah wallaahu almuwafiqu lana allah subxaana wa tacaala ayaana waafajiya khayrka walahum iyagana ilaa sabiili rashaad wallaahu almuwafiqu lana walahum ilaa sabiili rashaad allah subxaana wa tacaala isaga ayaa na waafajiya annaka iyo ayagaba wadada hanuunka والحمد لله رب العالمين تم جميع الكتاب هذا وبالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم